sheego haddii aan ku maro macnaha soo dhoweynta madaxweynaha hadda waxaan ku sugannahay annagoo ah wafdi hordhaca oo madaxweynaha ka horreeyey oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa waxaan soo gaarnay habeenkii xalay ahaa balan balle ee gobolka galgaduud halkaasoo madaxweynaha laga sugayo saacadaha soo socda saacaddan aan kula hadlayo inuu soo gaaro degmada balan balle oo ka mid ah meelaha socdaalka uu ku marayo madaxweynaha hadda qabanqaabada xafladii waxay uga socotaa si aad u heer sarraysa waxaa ii muuqanaya dadweyne aad u fara badan oo ku nool degmada balan balle oo isugu soo baxay fagaaraha magaalada horteeda oo madaxweynaha ay ku soo dhaweynayaan waxaana jooga oo halkaas markaa hadda yimid daqiiqado ka hor wafdiga madaxweynaha qaar ka soo horreeyey oo iyagu soo gaaray degmada ballan balle islamarkaana qiimeynaya balqaabka madaxweynaha loo soo dhaweynayo iyo dadweynaha sida ay yihiin runtii lama soo koobi karo oo waxaa la filayaa in madaxweynaha dalka halkaas uu kula hadlo reer ballan balle kadibna uu u gudbo degmada xeraale xeraale uu u gudbo waxaana la filayaa markaa in madaxweynuhu uu usii gudbo degmada caabud waaf runtii baahiyaha gaarka way badan yihiin oo dadweynihii ayaa aad u codsaday codsiyadii ayuu macnaha ka jawaabayay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo runtii dadweynihii waxaad moodaa inay u hamuun qabaan soo dhaweynta madaxweynaha oo codsiyadii ku batay madaxweynaha oo meelahan qorshaha marka hore uguma jirin laakiin jadwal dambe oo markii dambe soo baxay ayaa lagu daray in madaxweynaha uu tago guraceel kadibna uu yimaado balanballe uga gudbo xeraale kadibna uu uga sii gudbo degmada caabud waaq oo ah meesha ugu dambaysa ee madaxweynaha socdaalkiisa uu kusoo gabagabaynayo waxyaalo fara badanaa laisweydiinaya caabud waaq waxay tahay inuu tago waana suurtagal galabta inuu tago mararka qaarkood codsiyo waxaa jira ah in madaxweynaha laga yaabo inuu ku hakado xeraale oo iyagu aad ugu hamuun qaba in madaxweynaha ay mar la kulmaan oo ay arkaan laakiin sida jadwalka uu yahay hadda oo aan anagu ku hayno waxay tahay in saacado uu joogayo degmada balanballe kadibna uu usii gudbaayo markaynu eegno xeraale inta uu joogi doono lama hubo oo waxa laga yaabaa inuu ka qadayo madaxweynaha halkaas waxaa suurtagala isla galabta inuu halkaasi ka baxo laakiin xilli galaba oo wakti dambe ah ayaa waxaad moodaa in degmada caabud waaq oo aad isugu diyaarinaysa madaxweynaha wakti dheerna sugaysay in ay taluugayaan in loo tago wakti dambe oo leyt ah oo ay markaa xataa wasiiradooda qaar kamid ah oo aan la socdo oo galmudug ayaa waxay sheegayeen inay leeyihiin xeraale madaxweynaha iska socdo si biri subax jaanis fiican aan ugu helno madaxweynaha degmada caabud waaq arrimahaas ayaa soconaya laakiin lama oga jadwalku waxa iska bedeli doono arrintaas horta haddii aan kula wadaago waxaad og tahay in degmada cadaado oo madaxweynaha uu soo maray xoogaa ay ka jirto cabasho iyo tabashooyin fara badan oo markaa ay sheegayaan marka jadwalkaas inkastoo aan aad ula socon laakiin warar waxaa jira sheegaya in madaxweynaha uu dib ugu laabanayo magaalada cadaado oo xarunta kumeel gaarka u ahayd galmudug kadibna madaxweynaha uu uga sii gudbi doono degmada hobyo oo iyadu laftigeeda markaa laga yaabo inuu dhagax dhigo degmada hobyo marka wararkaas way jiraan laakiin warar aan xaqiijin karna maaha wax kasta waa iska bedeli karaan